waxaa isi soo taraya jamaacadka jihaadiga ah ee hambalyeynaya guushii weyneed ee ay gaareen muslimiinta khaza kuwaasoo nafar boqol maalin ah kadib ku qasbaysa hayanada yuhuudda in iyagoo hoog la tiicaya ay saxiixaan heshiis dulinimo ku ahaa mu'asasada warbaahineed ee al andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqrabul islaam ayaa bahisay bayaan ka soo baxay mujaahidiinta kaasoo loogu hambaliyey muslimiinta khaza dhabar adeega ay sameeyeen bayaanka oo ciwaan looga dhigay mu'miniintu way farxayaan ayaa lagu sheegay in reer khaza ay dhigeen wacdaro taariikhi ah cadowga yuhuuddana kala hor tageen iimaan raasiq ah iyadoo heshiiska xabad joojinta uu dhaqan galay kadib wacdaro taariikhi ah iyo sumuud adag oo ay sameeyeen reer khaza waxaana farxad gelinaya inaan halkan hambalyo ku aadan guusha ah iyo fadxiga weyn ugu dirno guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaan reer khaza iyo mujaahidiintooda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay alqaacidada maqhribul islaam isagoo sii socda waxaa bayaanka lagu yidhi sannadihii dambe waxaa dadka oo idil u caddaaday in macarikada islaamka ay mid keliya tahay iyo in aan xaqa lagu soo cesho karin waxaan jihaad iyo dagaal ka ahayn cadowga kibirka badan ee aan ishaynana uusan fahmaynin waxaan ka ahayn luuqadda awoodda dhiiranaantiisana aan looga hortegi karin waxaan ka ahayn colkiisa oo la caabiyo iyo duufaan lamida tii al aqsa allah wuxuu yidhi فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
gebagabadii waxaan mar kale cusboonaysiinaynaa hambalyada ah iyo tahniyadda ku socota reer falastiin gaar ahaan reer khaza waxaana ugu hambalyaynaynaa guusha weyn ee ay gaareen iyo maxaabiista muslimiinta ay xabsiyada ka soo daayeen iyo inay khaza ka xorowda yuhuudda si qaas ah waxaannu xusaynaa hoggaanka mujaahidiinta ee nafta huray kelimaadkoodan kaga dhabeeyey ficil ayaa lagu soo qatimay bayaanka hambalyada ah ee ka soo baxay mu'asasada warbaahineed al andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam si la mida bayaankan waxaa alqaacidada qaardooka hindiya iyaguna ay soo saareen bayaan hambalyo ah oo la xidhiira guusha muslimiinta khaza bayaanka ah ayaa ciwaan looga dhigay khaza way guulaysatay dagaalkana wuu soconayaa waxaana lagu tilmaamay in dhowr iyo toban bilood kadib ay muslimiinta khaza ka guulaysteen cadowgii isbahaysiga ahaa ee soo duulay shan iyo toban bilood oo ay sahayanadu gaar ahaan netanyahu baydhan iyo trump ay ugu goodinayeen mujaahidiinta khaza gumaad iyo xasuuq si lamida sidii uu buush horey ugu hanjabay mujaahidiinta afghanistan laga soo bilaabo kaabul ilaa khaza waa qiso ka turjumaysa cadow saliibi ah oo jabay iyo guusha ahlu iimaanka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay alqaacidada qaarad oo ka hindiya waxay haysteen rooti yar oo aan badnayn kaasoo ay u horeen maxaabiistii ay gacanta ku hayeen hubkooduna wuu yaraa laakiin waxay ku hubaysnaayeen iimaan iyo yaqiinta ballanqaadka allaah ruuxda jihaadka iyo jacaylka istishaadka waxayna ka hor tageen cadow ku hubaysan hub casri ah laakiin aan geerida oggolayn alle ayaana ku mahadsan oo addoommadiisa sugay uguna gargaaray fadxi iyo guul ayaa la raaciyey bayaanka hambalyada ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee qaarad wakaha hindiya munaasabadan awgeed waxaan hambalyo iyo bogaadin u diraynaa muslimiinta khaza iyo mujaahidiinta waxaana dadka xusuusinaynaa in shakila-aan khaza ay guulaysatay laakiin dagaalku aanu intaas ku ekayn uuna sii soconayo inta laga xoraynayo taaka weliba ah oo ka mid a dhulka islaamka ah ee ay gaaladu qabsadeen ayaa lagu yiri bayaanka mujaahidiinta alqaacida ee qaarad uekaha hindiya horey waxaa guusha muslimiinta reer khaza u bogaadiyey hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida kaasoo soo saaray bayaan hambalyo iyo dhiirigelin ah oo ku socda muslimiinta reer khaza